buundo yar oo dhex marta xaafadda buulanuuri ee magaalada baydhabo oo muhiim u ah isticmaalka bulshada xaafadda ayaa xilliyada roob ka keenta biyo xoog badan kuwaas oo kala jara isu socodka bulshada bulshada xaafadda ayaa sheegay in buundadani xilliga roobka ay keento biyo kuwaas oo sababa in buundadu go-do dadka xaafadana aysan isku gudbi karin qaar ka mida dadka degan xaafadda buulanuuri ee magaalada baydhabo ayaa ka warbixiyey caqabadaha ay la kulmaan xilli roobaadka marka buundadu ay biyo badan keento iyagoona codsaday in wax laga qabto dhibaatada buundadaasi ka taagan xilli roobaad walba dhibaatadii hadda meelera xilli roobeed hadii la deeriya dad kahayd may waha meelisadadaad ragahayta karnaalo bi hadii kooyo biyo korka marag meeli jitaay beeli kala dhatiyo may argo nanki meeli kamuudo kubahele tangnaditaaaragahaytiyana karnaal jawaaka hegaka dhiya nanka hegale kukodhibahe kastun fuurkun ema wali hadda kusuubsanta may argo kastun oylar dhiigad orlika oo mago kasto taaga haado walaa kasto biyo lugta ay kakumoodo leeri mawal kale oo geek iyo faa'iido kale kaleta male boholi abwaysharoon isku koy boholi abwayshar markada hadii makrab roobkoy allah akbar leer roobkoy nankii suuqu habaha shariif gacme ka hiraas iyo naftiyo buunti yaro buuntadu shariif gacme ee may moodo kor taas may leeraa is bohol jalaata bay moodo kor ti abwaysharoon may moodo kor ho ku roobkoy galaas aanena tabay loo muqoyo dadki duurkiba inta jar deegaanki inta jar daagi inta jar xaafadda markii roobka gooy geesmin gees kana dhexeeyo kan e kana hamraayan kana siisin hadaba ka arga haytan male walbire ee male sbs ee yeri haddii geeskun laha kuqaada bir oo la qobsaayo keenta ee male sanadkii hadan ka dambeeyey oo hadan ka dambeeyey roobkii saddexamin aframin hadda ku hore ahaayena dhibaatadii lahayd ilaahay ku badbaadi lama qof imay qaadaa hib leerow bajaaja mooto bajaaja qaadi hamin inta laga barisii wal heliyey inta ka bariyadii xaalajeetaas ahaay xaafadiina dheefa ka qabto markoona dhiba ka qabto markii dheefta ka qabto maybo markii roobka isla wada kooyo dhinyaalkii dhan iyo saameehayta inta laha wada mare argahaytan dhibaatadii ka qaban maybo hataa male wale roob bardii keentee male dadkii xaafadiina yani walkaleedyo hata hayano oo tabriyo hayan male daradeejibu dadka iyo dhisideen deegaanka dhisid bulshada yani contribution kukuusiyo dhisideen gacmo walbira waad ka gooyayaan caqabad weyn oo weyn oo weyn oo weyn ka jirta sanad walba wala ka dhimree sanad walba wala ka dhimree buuntadii dad lay qaadas ama laan lay qaadas ama baabur lay qaadas mise xaywaan lay qaadas mise laan lay qaadas